warshadan yaran g s baabuurta shal gedisan oo markii hore laan ku helo jirnay dalka gaar ahaan deegaanada ssc qaatumo xaruntayan ku horeytanayala ku furay magaalada laascanood si lan daboolo baahida sii korayta reed cusboonaysyowka baabuurta iyadoona hasaaro doonta midabka saxda eh oo lamid ah kii asalka haay usa baabuurka kokoy iyadoona sidoo kale dadka helo doonana qeybo shalgadisan ee rinjiga munaasabadii furitaanka iyo weliba xariga ku jaray mas-uuliyiin ku tirsana maamulka s c qaatumo iyo kan degmada laascanooda maamulka shirkada rinjiga baabuurta iyo faahfaahin ku bi fikradda cusub iyo hirgeliyana iyo muhiimadan lata horumarinta adeegyada baabuurta s c qaatumo kajarka warshada rinjiyada baabuurta ee somkar bentis taasoo ah baahi ee gobolkeennu iyo maamulahaan iyo kadegmahaanba aan baahi aad u weyn u qabnay markii horena loo doonan jiray gobolada darsyadeenna adeega loo doonan jiray shirkaddu waxay soo kordhisay rinjiyada baabuurta orijinaala oo warshaddii halkan taal oo lagu samaynayo marka rinjiga baabuurka uu injineerku soo qoro lambarka baabuurka toban daqiiqo waxaan dhammayn baa rinjiga lagugu samaynayaa sidoo kale waliba meelase ku hadalay guddoomiye ku-xigeenka caasimadda s c kaatumo ee laascanood axmed maxamuud cumar soona boogaaday dadaalka lagu hormariyay adeegyada casrige waxaan halkan u joognaa xarig ka jarno oo u baarigno shirkadda somcaris binti oo ah kambani samaynaya rinjiyada kala duwan ee baabuurka runtii ilaahay baa mahad leh marka labaad waa ku mahadsan yihiin dhallinyarada iyo ganacsatada la timi qorshaha kan la timi oo runtii waxaynu ognahay baabuurkaan wada haysanno baabuur kasta haddii ama gaari wax kaa soo gaadhaan ama waxaa la yidhaahdo oo gaarigu uu u baahdo dayactar u baahdo in rijigiisa loo doonan jiray meelo fogfog haddii la helaayo cid ka shaqaysa oo ku dhiiratay in rinjigii wakhtigii ugu habboonaaye aad ku heli lahayd aad ku helaysidoo lagu samaynaayo inka dambeyntii gaasimaga guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga s c kaatumo hoodo maxamed ibraahim iyo iyana dhinihii kiisha sheegtay inay hadhowaayse maalgashiga dadka deegaanka iyo samayaheen iyadoona ka ammaantay dadka warshadan sheeni inay lokoyana hal abuur faylanga joognaa xarigjarka meheradan cusub ee shirkada rinjiyeynta baabuurta oo runtii ah meherad kusoo biirtay ganacsiga maamulka sc khaatumo ee magaaladiisa laascaanood runtii farxad weyn bay noo tahay ugu horeyn waan bogaadinayaa maalgashadayaasha dhallinyarada iyo ganacsatada isugu jirta ee soo kordhisay fursadan dahabiga ah een hore ugu jirin degaanka runtii marka meheradi soo korodho farxad bay u tahay dowladda dhexe iyo dowladda hooseba maxaa yeelay sababtoo jirta mar kasta waxaa kordhaya shaqaalihii laga helaayo goobta sidoo kale waa ilo dhaqaalo oo hadday maamulkii tahay hadday dhankii cashuurta tahay deegaanada maamulka s c kaatumo iyaha ku kabadaya dagaalo saameyn kuwa leday adeegyada bulshada iyadoona dadka deegaanka hadda maalgashi xoog leh ka samaysadaa hayanga